Dalagga cambaha ayaa ka mid ah dalagyada ka baxa beeraha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle kuwaas oo beeralaydu ay si sanadlaha u soo saaraan. Noocyada kala duwan ee cambaha ka soo go'a beeraha Jowhar ayaa loo dhoofiyaa magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliya. Qaar ka mid ah beeralayda Jowhar ayaa ka warbixiyey noocyada cambaha ay beertaan iyo faa'iidada uu leeyahay.
midka kalaanta waa kana asagana camba dhoodhi haddaa maqasho dhoodhi cambaa ugu sarreeya u macaan badan waa gobolka shabeellaha dhexe oo joorka baxay dhoodhi aa layidhaha dhoodhi midka ugu fiican waa ugu macaan badan haddaa shiidanaysa sokor badan ma kaa rabo haddaa cunaysadna caadi waa haddaa ribtid aataa gaxba aata waa ku cabi kartaa markii hore anaga awootada in cudugu soo korisa markii gaxbada bislaata sanjabiilka sidii bocorkii oo kale inaa la dhadhanbalo aan gaxbada ku cabi jirin camba dhoodhi midka kalaanta waa kana asagana midka kalaantana waa kana asagana midkaas kalena asagana camba boorbi waa boorbi waa midka la shiida uu hilib badan waa labadiisa cabadaa shiidad garaafo waa cunta dhan ma tabaysid aday kuu taalan leeleefowna waa kana asigana leeleefeebaa waa kana bacaa macana waa karine mooska adduunyada bajiyo waa ku cuni kartaa waa karsane waa kaas bisbaasaa caddayne waa la karinaa aday kuu taala dhidhanaanka waa ku soo dhowaada waa gobolka shabeellaha dhexe oo joor aday kuu taala anaka camiiraha naala keena camiiraha naala keena alxamdulilah waa garanaa dadka camiiraha macaariifaan ku leenahay waa noo keenaayin waa gadaynaa lacagtoodan u geenaa dana midka kalaa noola keenaa dana caadi baa waxaa leeyahay cabdimaali cabdulow cambaan waxaa ka baxay maandheere haddan waxaa loo wadaa muqdisho halkiis cambana waxaa kala gataa nus doolar xagga intaa la geeyo intan halkiis camba waxaa laga gataa afur xamar halkiis camba nus doolar waa kala qaalasiin abalaan waxaa loo soo jecel bishi ramadaan loo soo jecel waada bishi ramadaan aad loo soo jecel bishi ramadaan caana waa la shiitaa cabitaan aan la idaa